ku soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuurow intaan dhammaalad u gelin dhegaystayaasheenna bal aan u ciyaaro heestan codadkii muuse ismaaciil qalinle iyo saalax axmed
dhambaalka ugu horreeya daanda waxauu naga soo gaaray aaba cali cumar maxamed hooye madiine mahdi caamir aaba ibraahim nuur cabdi hooye aamine maxamed cismaan aaba cumar cabdulaahi maxamuud hooye nimco cali cumar adeer maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cismaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer xasan cabdulaahi maxamuud gosports iyo adeer xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer salaad cali cilmi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo asxaab kale oo aada u fara badan waxaana ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan idris ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin nuur noo soo qaba heesta kale heesta xigta ee aan dhegeystayaasheenna usoo qabanaynana waxaa ku luuqeynaysa fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
Thank you. dambalkan wuxuu noogu yimid nuune diiriye xasan iyo maxamed diiriye xasan iyo cabdi diiriye xasan farxiyo cabdiraxmaan iyo cali diiriye xasan isaaq diiriye xasan faadumo diiriye xasan cali aadan dhaasiyo iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo aadan dhaasiyo iyo maxamed isaaq kulow dhammaan waxay jecel yihiin inay halkan taniid ay ka gaarsiiyaan ibraahim diiriye xasan iyo farxiye cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay gobolka bay waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigi kii soo weynaada aamin ayaan leenahay heesta kale een dhegaystayaasheenna wahayno waa sohor caashiqa codadkii xasan aadan samatar iyo khadiijo qalanjo
naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarku maquurin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali naftayda waan ku huri lahaa hantiina ka bixin lahaa hagarku maquurin halistaad igoysiyo halkaad igaga taali hawadhalisa caashaqaigu raac cidbakiinta geeridaay ku hortima wadhalisacashaqaigu raac cidbakiinta geeridaay ku hortima raggayo haweenkuba raggayo haweenkuba midna haybad ma yeeshin ka kaluun lahaynini ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeeshin ka kaluun lahaynini hadhowbay layma heesi laylama hadli duburday helay oobayoy sohor caashaqa aanashiini hadhowbay layma heesi laylama hadli duburday helay oobayoy sohor caashaqa aanashiini dhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon lahaa hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaage haddaad hagar baxayse dhankayga waan ka hanan lahaa haween u roon ku noqon hawaa guur ma diideen haddaan huba dhankaage haddaan hagar baxayse habeen keliya shaaquyey ma hirgalo ayee kuma fulaye hortabaro habeen keliya shaquyey mahirgalo ayee kuma fulaye hortabaro ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba waxay haybad ku yeeshaan habsaman taguurke meelalooh oon horseed way looma haadsho way hawiranta oobeeyay haki caashaqa ayu habaabine meelalooh doon horseed way looma haadsho way hawirantaa oobeeyoy haki caashaqa aayu habaabine
hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay caasho cali biikole iyo faadima cali biikole hodan cali biikole axmed cali biikole maxamed cali biikole muxiidiin ayaa ku jiray iyo cabdikariim kamas faarax barre iyo marwadiisa salme maxamed cabdulaahi waxaa kaloo diraya dhammaalkani cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim injineer borow kamas faarax barre ugaas saciid bashiir falastiin khaliif yuusuf dhammaan asxaabtani waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan sawdo ibraahim sheekh iyo muuse muumin ismaaciil oo ay gabri ugu dhalatay magaalada wajaar gabadhaasi waxaa loo bixiyey saabriin waxaan leenahay ha noqotay tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambal uu noogu yimid mukhtaar xasan cilmi iyo qadar xasan cilmi iyo axmed xasan cilmi maxamed xasan cilmi seynab xasan cilmi saleebaan xasan cilmi ibraahim xasan cilmi sayid xasan cilmi keyse xasan cilmi baash xasan cilmi rooble xasan cilmi cabdi xasan cilmi nimco xasan cilmi iyo farxaan cabdi cilmi dhammaan waxay jecel yihiin inay taanid u diraan mawlid xasan cilmi iyo basre cusmaan carab oo ku aqalgalay degmada daroor ee dowladdegaanka soomaalida ee etoobiya waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiinsoo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta faadumo qaasim hilowle iyo axmed naaji sacad
adoon ku arka imaanka orday
amaadiga ufta doontaahaye
adoon ku arka imaanka orday
amaadiga ufta doontaahaye
adoon arajay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon arajay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye
warqadda dhankayga ugu dambeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah jaamac maxamed xirsi falastiin khaliif yuusuf badri cabdulaahi ibraahim iyo aadan faarax farasle nimcaan jaamac maxamed muuse muumin ismaaciil qadar sugow salaad iyo ilyaas cumar yuusuf waxaanay u hambalyeynayaan cabdulaahi jaamac oogle iyo nimca axmed maxamed oo ku aqalgalay magaalada burco waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana alla uu kala siiyo aamiin dhambaalkaasina waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa heesta nuuruure iyo codka baxsan salaad maxamed shardi salaad derbi
naruradii kalgacalkiyo halkaad nacas wareentay nabaraa ku yaalle niyadii jacaylke labadeena taagnayd ninbaad dhaxal u siintee I love you. I love you, ma. nasiibkaagii aragtaye ananaa wiilkaygii waxaan sugin aqroobaad sida ubaxi nuurtae noloshana ismooti kula noqotay adigo kula noqotay adigo habeenabaada jooge armad hoosu noqota armad hoosu noqota armad hoosu noqota armad hoosu noqota ana libin haleena Ay, lobi. Ay, lobi, ma. inkastoo aad nuugto kuma naxdid dherigii nafsi u dulyaale inkastoo aad nuugtana kuma naxdid dherigii nafsi u dulyaale nabad guurka adiga naxligu aburo naftaadun jeclade Ay, lobe. Ay, lobe, ma. anigoo nagaadiya nasashana ku talagalay naxariistii goyse Ay, lobe. Ay, lobe, ma. sida ubaxi nuurtae noloshana ismooti kula noqotay adigo kula noqotay adigo habeenabaada jooge armad hoos u noqota armad hoos u noqota armad hoos u noqota armad hoos ku noqota ana libin halela Ay, lobe. Ay, lobe, ma. caashaha nidarkiiba goyse sida nibirigiiba naanaysa caashaha nidarkiiba goyse halkanaaska bidixdiyo halbowlaha ku nidaanay nanaabimude waxaana dilaa ila dhacaye neecawda iga jaray naxdintiyo xanuunje Ay, lo ve. Ay, lo ve, ma. sida ubaxay nuurtay noloshana ismoodkii kulana qootay adigoo kulana qootay adigoo habeenabaada armad hoos u noqotaa armad hoos u noqotaa armad hoos u noqotaa armad hoos u noqotaa ana levin haleela